maamulka somalilan wuxuu sheegay in la laayo ardayda ku dhaqan jaamacadaha wax ka baratay somalilan ardadaas tiro koob guud oo aan samaynay waxay gaarayaan tiro sagaal boqol ah shan boqol iyo afariyo toban waxay joogaan boorame saddex boqol iyo tobanna waxay joogaan hargeysa waxaan ardadaa u sheegaynaa inay ku soo noqdaan guryahoodii waxaan ka codsanaynaa jaamacadaha ay wax ka dhigtaan inay u soo wareejiyaan samaystaradooodii iyo kurikulumkoodii si sharaf leh baan uga codsanaynaa si ay iyagoo bad qaba guryahooda wax ugu bartaan taasi waa ardayda waxaan kaloo u sheegaynaa shacabka puntland ee qurbaha ka imaan jiray iyo shacabka gudaha ku jira intaba inay soo food saartay khatar ah in maamulka somalilan ku dhawaaqay la laynayo shacabka puntland